فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah weerarada duufaanul aqsa oo sababtay geerida in ka badan kun yahuuda xoogihii ugu dambeeyey laga helayo ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dowladda federaalka oo canshuurra kusoo rogtay masaajida iyo dugsiyada qur-aanka ee ku yaala gobolka banaadir arday ku dhaawacmay weerar dugsi lagu qaaday shacabka muqdisho oo arrintaasi cabasho ka ah sheegayana inay masaajidda ku dhow yihiin in la xiro sababo la xiriira ciidamada dowladda federaalk oo weeraraya dhaawac ka dhashay iska hor imaad magaalada hargeysa ku dhex maray ciidamada maamulka somalilan iyo shacab diidan in dhulkooda xoog lagu qaato xog ayaan idinkaga haynaa dowladda federaalk oo la tiicaysa weerarada nafurnimada ah ee kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad maqli doontaan nuxur ka warbixin laga qoray arrintan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo dayactir ku wado goobo biyo mareen ah oo webiga jubba u dhow si uusan webiga ugu fatihin amaba saameyn kaga dhalan cabsida roobabka la xiriirta oo ay beeraleyda dareemayaan waxaan idiin soo gudbi doonaa waaliga jubbooyinka oo xog ka bixinaya howlaha ay wilaayada ka wada goobahaas madaxweynaha eritreya iyo xasan sheekh oo ku kala duwan dib u soo celinta ciidanka waa shay iyo kuwa naafoobay ee dowladda federaalk ka tirsan dalkaasina ku sugan maxaa loo diiday xasan sheekh maxaase loo ogolaaday xog arrimahaasi ku saabsan ayaan idin haynaa xiisada doorashada la xiriirta ee ka taagan puntland oo weli ah mid saraysa xubno ka tirsan mucaaradka oo eedeen u jeediyey dani madaxweynaha maamulkaas digniinna u diray ayaan idiin soo gudbi doonaa barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubinta caafimaadka oo muhiimad gaar ah xambaarsan هو السامي دين عظيم هو السامي qodobadaasi ayaad dhegaystayaal maqli doontaan balse markaan wararkii ugu dambeeyey dagaalada weli ka holcaya dhulka muslimiinta ah ee falastiin islamarkaana yahuudda lagula jiro iyo dhimashada yahuudda oo kun kor u dhaaftay wararkaasi waxaa isu soo dabariday oo halkan kasoo jeedinaya waryeene muxsin waad mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi howlgalka duufaanta al aqsa oo ay wadaan muqaawamada falastiiniyiinta ayaa galay maalinkiisii saddexaad kaasoo lagu beegsanaya yahuudda xooga ku haysta dhulka barakaysan xoogaga cisudiin al qasaam ayaa howlgalle isdabajoog ah ka wada deegaano dhowr ah iyagoo la wareegay magaalooyin ay yahuuddu haysteen wariyaasha ku sugan falastiin ayaa soo sheegaya in guutooyinka muqaawamada gacanta ku dhigayaan marba marka ka dambeyso maxaabiis aad u badan oo yahuud ah waxaana kordhay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah geerida yahuudda waxay kor u dhaafaysaa kun yahuudi ah halka dhaawaca uu gaarayo laba kun iyo lix boqol ayadoo lala yahay jaan iyo cirib meelay dhigeen lix boqol iyo konton oo ay ku jiraan maxaabiista waxaa aada usoo badanaya muuqaalada lagu baahinaya baraha bulshada ee muujinaya xoogaga muqaawamada oo weeraraya saldhigyo ciidan oo yahuuddu joogaan islamarkaana tooganaya askar yahuud ah waxaana isa soo taraya cabaadka dadka yahuudda לאכול, לשתות, למחוק להם הכל! לא מים, לא חשמל, לא אוכל, לרסס אותם באוויר! אני לא יכולה לדבר איתך, מר ביבי נתניהו! די! אין לנו כוחות לסבל הזה! מה קורה פה במדינה? מה? אני רוצה את הילד שלי!
cabsi madow geesta kale maamulka yahuudda ayaa duqeymo aan loo meeldayan ka geysanaya dhulka falastiin duqeymahan ayaa galaaftay nolosha dad rayid ah oo u badan dumar iyo caruur wixii kusoo kordha howlgalkan waan usoo gudbin doonaa dhegeystayaasheenna insha allah كرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiid ayaan isla maraynaa qodobo badan ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo xubinta caafimaadka waxaa jirta su-aal muhiim ah oo aan weydiinay doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhaqaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor waxaa jira dad badan oo isla dhex mara inaanan cudurka duumada ama malaariyada laga daweyn karin haweenayda uurka leh gaar ahaan bilaha ugu horeeya waxay leeyihiin dawo ma cuni karto haddaba maxaa sax ah gabadha uurka leh malaariya ma laga daweynayaa mise lagama daweynayo bismillaah waa mahadsan tahay hooyada uurka leh dadka badan waxay aaminsan yihiin inaan la daaweyn markay uurka leedahay waxaan rabaa insha allahu tacaala ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inaan uga faa'iideeyo hooyada uurka leh in la siiyo daryeelka markaysan uurka lahayn waxay mudan tahay in la siiyo daryeelka markay uurka leedahay hooyada uurka leh malaarida way ku dhacdaa waana la daaweynayaa saddexda xilliba first trimester second trimester iyo third trimester hooyada uurka leh halis ay ugu jirtaa malaariyada dadka kale way ga daran tahay marka waxaa la rabaa hooyadoo kaleeto waxay ku samaynaysa waxaa ka mid ah inay hooyada ay ka dhigtaba qof dhiig la-aan ah haddaan laga daweynin waxay kaloo keeni kartaa cunugga inay u gudbiso mandheerta ka gudubto ama balaasanta kadibna cunuggii ay ku dhacdo hadhow hemolysis waxa loo yaqaan ama dhiig burbur cunugga ah waxaa kaloo dhacaysa in cunuggii haddii hooyada aan laga daweynin cunug uu dhalanayo malaariya qabo oo balaasanta ugu gudubta ama mandheerta kadibna cunug qandhan oo qalal ku dhalanayo baa dhacays naaskana diida ayaa dhalanaya marka waxaa la rabaa hooyada saddexda xilliba saddexda biloodoo hore saddexda dhexe saddexda u dambeysa kulli waa in la daweeyaa khaasatan waa in la daweeyo saddexda biloodoo ugu horeysa waa meeshaas ay ummadda ay diidaan ay dhahaan lama siiyo bal meesha cagsi baa ka jira waxay aaminsan yihiin haddii hooyada la siiyo saddexda bilood u horeysa daawo inay dilmayso ama ilmaha kasoo dhacayaan laakiin waxaaba la ogyahay haddaan la daweynin inay malaariyada cunug kasoo ridaysaba oo ay keenaysaba dilanka midda kaleeto waxaa dhici karto hooyo dilmaysa ama hoo malaariya daawadeeda iyo isla kulmi karaan waxaa dhacaysa hooyadii oo markaasi malaariyada qaadatay inay dilmato dilankana uusan ahayn malaariyada markaasna ay keeni karto daawada malaariya dib loo dhigay iyo arrimo kaleeta laakiin maaha daawada maasanta وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalka waxay sii xoojisay qorsho ah inay canshuuro hor leh kusoo rogto dugsiyada iyo masaajida magaalada muqdisho arrintaasi oo dhalisay walaac daran maamulka degmooyinka banaadir ayaa wakiil uga ah kuwaasi oo masaajida iyo dugsiyada lacag ka qaadanaya hadday diidaan ciidamo ay wataan u adeegsanaya degmada kaaraan laba wiil oo arday ah ayay ku dhaawaceen kuwaasi oo hadda isbitaalka jiifa dadweynaha degmada kaaraan oo dhibaato daran ku qaba ayaa waxay ka warameen qaar ka mid ah weeraradii isxigxigay ee dowladda federaalka kusoo qaaday madaarista diinta islaamka lagu barto iyo sidoo kale masaajida cibaadaadka alle lagu ogo horta meeshaan sheekayaab lahaa ayaanta jirto masaajid iyo dugsi la cashuura horta weligeed ma maqal dadkan dad dhiban waaye mar kastaa la hajuumaa mar kastaa la xiraa mar kastaa toban tobanaa inta loo soo qaataa toban qofaa la wadahaa beesaa laga qaadahaa biriyaa la soo noqaa tobankaa laga wadaha haddana beesaa laga qaadahaa waa la kaskasaysaa kisma maala waxaan waa sababta tahay ee, kaaraan maamahan shuqul kule kaaraan inta timaado degmada anaa iska leh ee, mana taaba kartid dhihi mayso waa lagugu fiirsaa markay baahasha halado qof dhimatoo meyd dhacaa lagu imaaha saana loo hadlaa wax soo naqaana horta ma hayno dhib weynaa meeshaan ka jiro in dadkan shacabka oo masaakiinta laga soo gaaro oo dugsi iyo masaajid weligeen ma arki dad cashuuraayo dadkii haddana waxaa waaye ciyaal maaha odayaal duqowshaho cerrala aa qoryaha wataan macaawisay duuban yihiin asoo macaawis lahoo qor watow ku imaaha dugsiga iyo kalama yaqaanba iyo guriga kalama yaqaanba asaga beesale uga cadda milishibi cashuur qaadaysa waa arki jirnay baliis amniga sugaana waa arki jirnay militari cashuur qaadana ma arkin dugsi cashuur laga qaadana cumrigay ma arkin in loo kaalmeeyo dugsi iyo agoon iyo masaakiin waa loo kaalma jiray waana dhaafi jirtay dowladdan arki jiray laakiin dowlad inya timaada dhehaysa ee macalinkiian xidha asan lacag kusoo xidha ilmihiin laga soofayo naagin laga soofan iyo inyo xirxidhaan aan lacag ka qaadaha waa nagu cusub tahay macallinkii dugsiga oo qur-aanka oo diinka in inta loo yimaado canshuurkeen lagu filatuuriyo albaabkii dugsiga canshuur lagu xiro oo oo canshuur lagu lagu buufiyo lagu dhejiyo weligayna walaxaan aragna maaha walaxaan maqalnana ma ahan waa u dulqaada weynay annaga maanta dhibka nugu dhacay laba degmaa isku kayna timid macallinkii diinkana waa fila tuurisay ardadina waa dhaawacday haddaa ku soo laabtay gebdhihii waxay- wuxuu dhahay gabdhahan ha lii xiro markaas waxaan dhahay labaatan jiraan dhalay labaatan jirana la dhashteenaan dhahay ee iska wad iska xir maahane haddaa xiri karta xir wa iyo wax kaasaa waa aadaa nin mas-uul isku sheegaayo oona haddana inuu mas-uuliyad ahaa inan kanat anag allahu aclam laakiin se uu isku sheegaa mas-uulaayo qof mas-uulna uma dhe- uma umana qalma umana u ekeen ninkii waa soo ordayey gabadhii waxaan nahay ora meesha ka tag gabdhihii markaa ka tagdhahay dhinacuu soo aaday biskoolada kitib ugu siiyey dhagaxa raadsaday mar labaad ugu tibiyey waa orday dhagaxa qabsaday waa soo turiyey Een, waxaan ku dhibannahay qolo canshuur wado canshuur haddii la qaadayana waxaa lagu qaadaa jadwil iyo een, maamul iyo gobol warqad fa- fasaxa ee in laga wataa lagu qaadaa warqad fasaxa gobol iyagoon ka wadan iyagoon dariis minishiibiyo wadan iyagoo dharkii shacabkii dharkii militariga watay canshuur naga qaadayaan namana qabato shacab naagaa nahay haweenaa nahay raggeenna haddee baxaan intay guriga noogu yimaadiine inta nagula fiila tuur garaacaa canshuurta keena nagula dilaa aniga haddaan leegu dilin gabadha deriskayga ha lagu dilaa ama midda kaleoo deriskayga namana qabato niman waxay macnaha oo canshuur raadihayo haddana waa naga tageen bidigay yimideen haddanane ayagoo maamin xagga ku haysta oo qoftii oo ijaara iyo qoftii guriga laba waa ximbaalayn hadhaha macnaha inoo yimideen waa u imid marka aniga waxaa yidhi maamooyinkan een, dadaa ka soofo dadka intayna soofin macnaha oo waaridka joogo guriga u imaado ragga ragga la shoora saa noo dhihi saa ii dhihi kartaa camal aan idhahin baabuurka raac baabuur raaci maaya waxaan ku raaca sharciga ku raaca markaasoo baskoolad macnaha inta iga dhifte haddana gacanta qori firtuurkiisa iga dhifte ku raaci maaya markaa idishaan ku raaca macnaha dugsiga waraaqadii ku dhejiyeen dugsiga waraaqada waa ka jajexno hadda dugsiga hadda laisku mees waa macnaha hadda xaafadda waay een horta ayagoo ku dhejaaymid aniga waa doodnay waxay tahay waraaqada macnaha hana weydiin haddii kale lacag laga qaado ay dhehen lacagiga cuni maysid aa idhi maama gurigaas deganaa macnaha waxaa tiri een dugsigan booskii uu ka mid yahay ee faraha ka qaad saasay iga tageen saakaasoo aa kusoo xigta haddaan la hadli maaga filatoor iyo iyo waxaase marka ila filatoorna ordeen macaawisa wataanba iyo iyo sheeg iyo dhar tuuta military laba igara laba igara midna fiiro ka dhaawacyahay midna isinta aniga jugtaas maan wax kale ma gaarin dadka xaafadana waa wada xabadin oo qof iyo xabad ku ridin maba jirtaba kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho oo qaati ka taagan dowladda federaalk oo canshuuro ka qaadaysa masaajida iyo dugsiyada qur-aanka lagu barto
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaana weli isla marayna magaalada hargeysa rabshada ka dhacay oo uu dhaawac ka dhashay aan idiin soo wadnaa balse markaan dowladda federaalk waxay la daalaadhacaysaa korarka camliyaadka istishhaadiyada ah ee uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wargeys lagu magacaabo long war journal ee kasoo baxa dalka mareykanka oo daabacay warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay cabdisamed wargeeskan oo lagu magacaabo long war journal ee kasoo baxa dalka mareykanka ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo sida ay dowladda federaalka u wajahayso mowjado camaliyaad istishaadiye ah oo muddooyinkii u dambeeyey aada u kordhay kuwaasoo ay fulinayaan rag naftoodurayaal ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab bishii aynu soo dhaafnay ee sebtembar waxa ay ahayd bishii ugu badneyd ee ay dowladda federaalka la kulanto weerar nafurnimo ah oo uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo lixda oo camaliyadii ugu horreysay oo istishaadiye ah ka dhacda soomaaliya ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeeskan kasoo baxa dalka mareykanka afar iyo toban camaliyadood ayuu wargeesku sheegay in bishii sebtembar ee lasoo dhaafay oo keliya ay dhaceen kuwaasoo isugu jira kuwa loo adeegsaday gawaari qaraxyo laga soo buuxiyey iyo jaakado kalabar camaliyaadkaas ayaana ka dhacay gobolada dhacabartamaha soomaaliya sida ku xusan warbixinta saraakiisha dowladda federaalka ciidamada iyo kolonyo ka tirsan askarta xabashida itoobiya oo ku safreeyay qeybo kamid a koonfurta soomaaliya ayuu wargeeskan ka faalooda arrimaha caskariga sheegayaa in ay wajaheen weerarada nafurnimada ah ee dhacay bishii sebtembar ee lasoo dhaafay toddobaatan xubnood ayuu wargeesku sheegay inay gallaafteen camaliyaadkaas nafurnimada ah inkastoo uu tilmaamay inay suuragal tahay in tirada ay intaasi ka badato maadaama madaxda dowladda federaalka iyo saraakiisha ciidamada itoobiya ay aada uga mermeereen bixinta tirada rasmiga ah ee askarta looga dilay weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa hoos u dhacday xamaasadii ay dowladda federaalk u qabtay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddooyinkii u dambeeyeyna howlgalladu uma socon qaabkii hore taasina waxa ay keentay in al-shabaab ay fursad helaan soona qaadaan silsilado weeraro ah oo badankood ah weeraro nafurnimo ah ayuu leeyahay wargeyskan kasoo baxa dalka mareykanka ee daabacay warbixinta uu uga hadlayo sida dowladda federaalk ay ula daaladhacayso weerarada nafurnimada ah ee ay fulinayaan guutooyinka isashaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrinta kale ee xusida mudan ee uu daabacay wargeeska longwar journal ee kasoo baxa dalka mareykanka waxa ay tahay inuu si gaara usoo hadal qaaday afar camaliyadood oo nafurnimo ah kuwaasoo uu tilmaamay in la doonayay in lagu qaarijiyo xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka mas-uuliyiin maamul goboleed iyo xubno muhiim u ah dowladda waxa uuna tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guuleysatay inay soo jeexdo xeendaabyo adag iyo jagboontiyo amni oo aada u adag sida ay warbixintu tilmaamayso korarka camaliyaadka nafurnimada ah ayaa waxa ay kusoo aadayaan iyadoo howlgalka atmis uu bilaabay inuu ciidamo ka saaro soomaaliya waxaana korarka camaliyaadkan ay qalqalgelisay saraakiisha atmis kuwa soomaalida oo bilaabay inay codsadaan in la hakiyo bixitaanka ciidamada afrikaanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u suura gashay inay si firfircoon oo dhib yar ay u fuliso howlgallo waaweyn oo nafurnimo ah iyo weeraro toos ah iyadoo ay sii kordheen xubnaha isku diiwaangelinaya liiska istishaadiyiinta arrimahaasoo idilna waxaa u fududeeyey xaaladda amni darre ee liidata ee dalka ka jirta ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeeskan ka faallooda arrimaha milatariga ee kasoo baxa dalka mareykanka tan iyo sanadkii labada kun iyo lixda ayuu wargeesku tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay ugu yaraan afar boqol koob iyo toban camaliyadood kuwaasoo ay ka tixraaceen howlgallada nafurnimo ee ka dhacay soomaaliya iyo wadamada dariska la ah ama kuwa ay sida tooska ah u sheegteen xarakada mujaahidiinta al-shabaab tirada ayaana ka badan karta intaan haddii lagu daro weerarada aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadooda ayay leedahay warbixinta camaliyaadka nafurnimada ah ee sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu wargeesku tilmaamayaa in intooda badan ay ka dhaceen gudaha soomaaliya balse ay jiraan camaliyaad dhowr ah oo ka dhacay wadamada uganda jabuuti kenya oo mas-uuliyadooda ay si rasmi ah u sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ay dheer tahay camaliyaad ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan marka laga hadlayo faracyada al-qaacida ayuu wargeesku tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay jamaacada jihaadiga ah ee ugu badan fulinta camaliyaadka istishaadiyada ah al-shabaab ayaa ah kooxaha argagixisada kuwooda ugu awooda badan kooxda ayaana loolan adag kula jirta soomaaliya una adkaynaysa howlgallo waaweyn oo iyada ka dhan ah welina koror xoog leh ayaa ku socda tirada howlgallada nafurnimada ah ee ay fuliso ayuu wargeesku kusoo qatimay warbixinta uu daabacay ee uu kaga hadlayay sida dowladda federaalk ay ula daalaadhacayso weerarada nafurnimada ah ee uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة
asiyaasi fawarki iyo xasan sheikh madaxweynayaasha eritreya iyo dowladda federaalk ayaa waxay ku kala duwan yihiin dib u soo celinta ciidankii waashay iyo kuwa naafoobay ee ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana shan sano ka hor dalkaasi dowladda federaalka u qaaday madaxweynaha dowladda federaalk wuxuu toddobaadkan gaaray magaalada asmara ee dalka eritrea si uu dib ugu soo celiyo ciidamo baaqi ku ahaa wadankaasi oo arrimo dhaqaale darteeda loo soo qaadi waayey kol hore sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalk yeelo xog ogaal ah labada madaxweyne ayaa xalay ka dooday qaadista ciidamo ku waashay tababarka iyo kuwa ku naafoobay kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay shan boqol oo askari inkastoo ay shuruud dhaqaale weli ku xiran tahay inuu xasan sheekh lasoo gudoomo askartaas haddana waxa uu culeys badan kaga yimid dhanka arrinta la xiriirta ciidanka waashay ee lagu soo celinaya soomaaliya madaxweynaha waayeelka ah ee xukuumo xukuumadda muqdisho ka dhisan ayaa dhiggiisa asmara wuxuu ka codsaday inuu sii xanaaneeyo askarta dhimirka beeshay iyo sidoo kale kuwa tababarka ku naafoobay xasan sheekh ayaa codsigiisan qiil uga dhigtay inuu dagaal ku jiro islamarkaana ay dhici karto in uu la kulmo culays iyo kacdoomo haddii uu wadanka dib ugu celiyo shan boqol oo askari oo naafo ah kuwaasi oo shan sano ka hor magaalada muqdisho laga qaaday iyagoo bad qaba laakiin afawarki ayaa arrintan ka biyo diiday sida aan xogta ku helino waxaana uu xasan sheekh hordhigay laba arrin oo kale ah in uu qaado askarta dhibanayaasha ah ama uu bixiyo dhaqaalihii lagu maareen lahaa noloshooda iyo nolosha dadka shaqadooda qaabilsan lama oga ilaa iyo hadda go-aanka uu xasan sheekh qaatay ee uu hordhigay afawarki walow la ogaa in muddooyinkii lasoo dhaafay ee dowladda federaalk la daala dhacayso dhaqaale darre aada u baahsan heer ay masaajidii iyo madaaristii qur-aanka ka fakan waayeen sidoo kale xasan sheekh ayaa la sheegayaa in la ogolaaday baaqiga ciidanka kale ee dalkaasi lagu hayo kuwaasi oo la baraya dabaasha iyo tabaha ciidanka cirka waxaana uu doonayaa inuu kala geeyo baydhabo iyo kismaayo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي waa hagaag weli barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa maalmii lasoo dhaafay waxa ay howlo ka waday deegaanada u dhow webiga juba halkaasi waxaa dayacatir lagu sameynayay goobo biyo mareen ah si aysan saameyn uga dhalan haddii lacalla uu webiga ku fataho deegaanadaas sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey howlaha laga qabtay guud ahaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka iyo sidoo kale goobaha biyomareenada ah ee dayactirka lagu sameeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa noo suurtagalay inaan kormeer ku tagno een, mashruuca lagu xireeyo faraha iyo faafaafka webiga jubba kaasoo looga hortegayo fatahaad imaan karta laa qadar allah ilaahay nooma qadaro Een, waxaana looga jawaabaya dalab ka yimid beeralayda ku dhaqan webiga jinkiisa iyo bulshada degta webiga jinkiisa oo ka codsaday wilaayada jubbooyinka in laga xiro faraha maadaama dalag badanna u soo baxayo webigana xilligan uu soo dhow yahay arrinkaas ayadoo laga jawaabayo ayaa shaqadaas la galay waxaana wilaayadu u xil saartay maktabka beeraha wilaayada jubbooyinka maantay ilaahay mahadii waxaan kor taagannahay goob ka mida goobihii shaqada ay ka socotay waa aagga bu'aale gaar ahaan gunaafe gaar ahaan tuulada waxaan taagannahay taytay farta hadda waxa ay shaqada ka socotaa farbikeri Een, ilaahay mahadii walaalada maktabka beeraha iyo mas-uuliyiintii la socotay iyo beeralaydii hadda la fadhisayba intaba waxa ay noo sheegeen in shaqadu ay socoto muddada ay socotay shaqaduna ay ahayd een, bil toban iyo afar maalmood degmooyinka hadda laga soo shaqeeyey waa degmada kamsuma degmada jilib iyo bu'aale haddana meelo yar ay dhiman yihiin goobaha degmada kamsuma laga xiray waa toban iyo toddoba goobood Een, faafafka la xiray waa toban faraha la xiray waa toddobo degmada jilib Een, goobaha la xiray waa sagaashan iyo sideed goobood faafafka la xiray waa afartan faraha la xirayna waa konton iyo sideed degmada bu'aale goobaha la xiray waa konton iyo toddobo faafafka la xiray waa soddon iyo toddobo faraha la xirayna waa labaatan isku dar faraha la xiray waa siddeetan iyo shan faafafka la xiray waa siddeetan iyo toddobo goobaha dhammaan hadda shaqada ay ka hirgashay waa boqol toddobaatan iyo laba goobood marka alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baa loo dadaalay walaaladu waxa ay kaloo noo sheegeen oo hadda goobtan ay noogu sheegeen in hadda dhowr meelood ay ka dhiman tahay ilaa saddex goobood ay ka dhiman tahay degmada bu'aale kadibna meelo yaryar oo kooban inay ka soo xiri doonaan degmada salagle iyo saakow waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala shaqadaas sida loogu talagala inay ku dhammaato beeralaydana waxaan leenahay insha allahu tacaala idinkana intii tabartiina hala dadaalo maantay aad iyo aad baan u farxay inta hadda aan soo soconnay beeraha dhammaan dalag baa saarnaa kuwana waa la goosanayay Een, min jilib ilaa iyo halkan alxamdulilah waxaan ku aragnay barwaaqo badan beeruhu waa wada tabcan yihiin wax hadda la goosanayo iyo kuwo hadda saaranba way iskugu jireen Een, waxyaabaha walaaladu iga warbixiyeen oo run ahaantii beeralayduna ay haddaba noo sheegeen mas-uulkii beeraha degmada hadda bu'aale uu noo sheegay waxaa ka mid ah in galleydii hadda bilo ka hor waxay ahaan jirtay loorkii sagaal boqol ilaa iyo milyan baa la gedi jiray hadda maantay loorka galleyda degmada bu'aale wuxuu ka marayaa afar boqol iyo konton Een, loorka masagada maalmo ka hor wuxuu ahaa toddoba boqol oo kun shilin soomaali haddana wuxuu marayaa saddex boqol iyo konton waa farqi aad iyo aad kala bar in ka badan baa dhacday digirta sidoo kale suuska ayaama ka hor wuxuu marayay boqol iyo labaatan haddana wuxuu marayaa konton iyo labo Een, sisinta hadda kadib baa waxa weeye la goosanayaa kuwana hadda waaba la gooyey waaman arkayna iyadoo toban Een, sidoo kale beeraha agagan ku yaalla waxaa kaloo ka mid a beero ay ku tabcan tahay sarreen ayagana la filaya mar dhow inay soo go-aan Een, run ahaantii alxamdulilah rabbilcaalamiin waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadnaqo in sicir bararkii een, dalagga ee ayaamihii lasoo dhaafay la dareemayay hadda inuu hoos u dhacay ganacsatada meel walba ka imaanaya muqdisho iyo baydhabo iyo baar dheere iyo meelo badanba iyo kismaayoba intaba ay joogaan oo la daldalanayo ilaahay mahadi waa wax aad iyo aad loogu farxo ummaduna waxay heshay waxa weeye raashin iyo dalag aad iyo aad raqiis u ah waxaana keenay tabcashadii fiicneed oo aad tabcateen beeraha iyo baaqii wilaayadu ay u jeedisay beeralayda muddo hadda dhowr sano ahna aad iyo aad baa looga jawaabay maantay waxaa la odhan karaa waa wax ilaahay subxaana watacaala looga mahadnaqo dhammaan gobolka oo dhan beeraha ku baxa roobka iyo beeraha ku baxa biyaha webiga alxamdulilah rabbilcaalamiin kuwii roobka ku tabcan jirayna maanta waa ay dhargeen oo gugii si fiican bay u heleen haddana deertii baa la sugaya aad iyo aad baa waxa weeyaan dhulkaas wax looga tabcay weliba dhulka u badan saakow iyo korkeeda ilaa iyo waxa weeye dhulkan kore oo dhan si fiican baa beerahaas roobka loo tabcay sanadkan sidoo kale beeraha ku yaalla webiga jiinkiisa iyo labadiisa dhinacba aad iyo aad baa loo tabcay dalag badan baa ku yaalla aad iyo aad bay dadka ugu diirsadeen ilaahay mahaddi liajli daalika ayaa wilaayadu waxay u istaagtay in fatahaadda laga cabsi qabo xilliga dayrta si looga hortago ayaa arrinkan loo galay aad iyo aad baana loogu guulaystay inta dhimanna ilaahay waa uu noo dhammaystiri doonaa insha allahu tacala ilahay baan ka rajay inuu noo dhammaystiro ummadda marka waxaan ugu baaqayaa in aad iyo aad ay wax u tabcadaan dalagana ay ku dadaalaan webiga jubba iyo webiga shabeelle waxaa la dhahaa dhul aad iyo aad u ballaaran ayaa ku yaalla oo waxa weeye dhul beereed ah dadka qaarkood waxay sheegaan siddeed malyan oo higtar inuu waxa weye ay ku fadhiyaan webigaas labadaas webi goobaha ay maraan dhulkaasoo dhan waa dhul tacab haddii si fiican loo tabco webiga labadaas webi iyo dhulalka ay ku fadhiyaan iyo dhulalka u dhow oo dhulbeereedka waxa ka soo baxa waxa uu ku filnaan karaa soomaaliya iyo dalalka afrikada hadda dariskanala ah oo dhan buu ku filnaan karaa marka faqriga ummadda waa ay kaga bixi karaan dadku waxa ay ku nool yihiin oo noloshooda asaasiga waxa weeyaan waa cunto cunto haddii la waayo nolol ma jirto nabadgelyo ma jirto dadku waxa ay ka fikiraan waxa ugu badan waa biyaha iyo cuntada markii laga reebo hadda ruuxda oo u baahan waxa weeye diin u baahan oo u baahan waxyi u baahan oo u baahan kitaabka ilaahay sunnada nabi maxamed iyo muxaadaraad iyo wacdi iyo waana u baahan in lagu noolayo laakiin markii ruuxda laga soo tago qofka bini aadamka wuxuu ku noolyahay waa biyo iyo cunto biyo iyo cunto haddii la waayo waxa uu nolol ma jirto marka waxaan leenahay ummaddu waxaa tabcadeen hana laga maarmo cuntadan sajalka ha laga maarmo hadda waxaad cunayseen waxay ahaayeen waa gelley oo aad noo sheegteen in dhowr nooc laga dhigo mar waxaa laga dhigtaa canjeero mar waxaad ka dhiganaysaan soor mar muufaad ka dhiganaysaan mar cambuulaad ka dhiganaysaan alxamdulilah rabbilcaalamiin masagodu waa la mid diyuurtu waa la mid saddexda waqti intii la kala bedelaa la cuni karaa marka caafimaadkan ayadaa u fiican ummadda marka waxaan leeyahay tacabka ha lagu dadaalo faa'iidada uu leeyahay tacabka iyo in dadku ay dhulka ay tabcadaan oo dhulka ay beertaan waxaa ka mid ah kow beeraha waa masdarka asaasiga ee cuntada qof kastoo bini aadama xataa alxayawaanaad kama qof ka maarmi kara ma laha waaga haddaa soo kacday cuntaad u baahanta sidoo kale beeraha waxaa laga helaa fursad baa ummad badan ay ka helaan oo shaqo ah fursad badan oo shaqo ayaa laga helaa qofkii beer maanta samaysanaya wuxuu u baahan yahay shaqaale shaqaalahaasna il dhaqaale ayay u tahay sidoo kale mashaariic badan oo hadda socda ayay waxa weye masdar u tahay oo il dhaqaale u tahay bakhaarada hadda furan waxaa lagu xarayaa raashin baa lagu xarayaa haddaan beero la tabcan xaggee raashinka laga keenaya maqaayadahan furan raashin baa lagu sameeyaa raashinka lagu sameeya xaggee laga keenaa beeraha laga keenaa baabuurtan kala ordaysa oo beeraha markii soo go-aan waxa ay ku nool yihiin waa maxay waa dhaqaalahaas iyo raashinka ay rarayaan iyo kirada ay ka qaadanayaan sidoo kale beeruhu waxay qurux u yihiin dhulka oo dhulku haddii beere uu leeyahay waa dhul qurux badan indhahana u fiican ziine ayay bii'ada iyo waxa weeyaan iyo dhulka ayay u tahay beeruhu nisbada talawudka hawada oo wasaqada hawada ayay waxa weye yaraynaysaa oksijiinka aan hadda aan qaadanayno ayay safaynaysaa macnaha beeruhu ay safaynayaan geeduhu ay safaynayaan saasoo kale waxay dhimaysaa kuleylka darajaadka kuleylka macnaha haddii kuleyl badan uu jiro meesha haddaad geeda haysatid geedahaas waxa weye waxaad kaga badbaadaysaa kuleylka kaga badbaadaysaa waa uu kaa yaraynaya marka kuleylka ayay yareeyaan geeduhu saasoo kale dabeesha waa ay isdhimaysaa dabeesha way yaraynaysaa haddaad geeda haysatid oo tacab fiican meesha uu ku yaallo geeda ay ku yaallaan dhir badan ay ku taallo dabayshu waxa weeyaan kuguma dhufan karto geedahaasaa soo celinaya haddaan laakiin dhulka u bahgooyo uu yahay dabaysha guryay kaa duminaysaa alaabtan waa kaa baabi'inaysaa sida waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah eh, taxqiiq alamni alghidaaci waxay taxqiijinaysaa oo beeruhu ay taxqiijinayaan oo da- oo tacabku ay taxqiijinayaan waxa weye badqabka cuntada haddaan waxa weye qofka uusan badqab cunta uusan haysan qofkaasi waa qof la haysta ah waxaa ku haysanaya kii cuntada ku siinayay man malaka quutag yamlik qaraarak qofkii quudkaaga waxa weeyaan hantiyey ayaa waxa weye go-aankaagana hantinaya marka saan waxa weeyaan aan lagu maamulin waa inaad adigu wax tabcataa waa inaad adigu ismaamushaa waa inaad soo saarataa wixii aad cuni lahayd iyo waxa aad xiran lahayd waxaan kusoo gabagabeynayaa bulshada baaqaan u jeedinayo waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan webiga jinkiisa waxaan ugu baaqayaa inay aad iyo aad u taxadaraan maalmahan waxaa la sheegayaa saadaal idaacadaha waad maqasheen waxaa la saadaalinayaa say sheegayaan ayagu annagu ma aaminsanin ilaahay baan aaminsannahay waxaa dhacayana qadar ilaah inay tahay qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakali lmu'minuun ayaan aaminsannahay inaysan na asiibeyn ilaa wax ilaahay noo qoran mooye wax kale aysan- inaysan na asiibeyn baan aaminsannahay waxyaabahan saadaasha iyo qeybkan la sheegayo een, cilmi waxyaabaha qaarkoodoo lagu ogaan karo waa ay dhici kartaa haddana maca daalika in la jasmiyo oo la yidhaahdo waa ay dhacaysaa waa arrin waxa weeyaan diinteenna ma qabto ha la guuro ha la qaxo waa ma waa dhoweyto sanadkii dhoweyd waxay yidhaahdeen koonfurta waxaa ka dhacaysa abaar aad iyo aad u daran baa dhacaysa mana dhicin ilaahay baa roobna siiyey ilaahay baa ku beenayey haddana insha allahu tacaala ilaahay baa beenin doona waxa ay daldalayaan oo ay leeyihiin dhulgariiraa dhacaya badaha ha laga fogaado agtooda ha laga fogaado webiyada agtooda een, dadku ha qaxeen ha ordeen een, xerooyinka qaxootiga ha iska xaadiriyeen waxyaabahaasoo dhan waa wax ummadda lagu barakicinayo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan dhici doonin ilaahay xaggiisa ayaan insha allahu tacaala u cararaynaa fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa ha loo cararo ilaahay ha la baryo musiibaadkan iyo masaa'ibtan la sheegayana allaha naga badbaadiyo ayaga ayaa ilaahay ku salliday oo dalalkoodii hadda fatahaad marka ilaahay waxaas nama soo gaarsiiyo ilaahayna ha naga badbaadiyo soomaalidu laakiin waxay tidhaahdaa een, waxa weye khayr wax kaama dhibe shar u toghay marka khayr wax nagama dhimayo khayrka hadda aan haysanno alxamdulilah allah noo ziya- noo ziyaadiyo laakiin annaga laftirkanaga waxaana laga rabaa asbaabta inaan la nimaano oo inaan sida hadda shaqada ay ku socoto in waxa weeye wixii dhimana la- laisla- laisla dhammaystiro lana dadaalo lana taxadaro taxadarku waa mid waa waa waa laga marmaan yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidhrakum qofka digtoonadiisu inuu qaato waa min addiin qofka inuu baraarugsanaado mar walba waa laga maarmaan qofka waxa weeyaan waa inuusan meel iska fariisane tawaakul uusan samayne waa inuu tawakul u sameeyaa gacmaha haddaad isku laabatid oo aadan waxba samaysan oo aadan dadaalin oo biyaha aadan iska moosin haddee waxa weeyaan yaa biyaha kaa celinaya biyaha iska celi meelaha ay ka soo baxayaan iska moos dadku ha dadaaleen biyaha la iska mooso xilliga webiga haddee hadduu soo qadka ka soo baxo oo soo xad dhaafana dadku ha ogaadeen een, in looga baahan yahay in matoorada webiga ay ka saaraan kow waxaa kaloo ummadda aan ugu baaqayaa xilliga webiga uu aad u buuxsamo oo laga baqayo inuu fatahaad yimaado dadkuna waa i yaqaana intaasoo jeerna webigu waa u fatahay beeraha micnaha webiga ha laga saaro matoorada waa kow midda labaad ha laga saaro doomaha webiga tan saddexaad shabaqyada dadka malayga ku dabta ayaguna ha la baxeen sidoo kale dadka deegaanada webiga jiinkiisa deganna waxaan leeyahay ayagana aad iyo aad ha u taxadareen biyaha iska mooseen haddii arkaan in xaaladdu ay adag tahayna waxa weeye wilaayada ha kusoo wargeliyeen iyo maktabka beeraha een, si loogu soo gurmado marka dhammaan waxaan leeyahay ummadda muslimka ah ee ku dhaqan webiga dhinacyadiisa iyo beeraleyda ku dhaqan webiga een, jiinkiisa aad iyo aad ha u taxadareen qalabkoodana ha ilaalsadeen beerahoodana ham ha iska mooseen biyaha meelaha ay ka soo geli karaan hana la dadaalo ilaahayna ha la tala saarto hana la ducaysto ilaahayna ha la isku xiro fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa ha loo cararo ayaamahan masaa'ibta adduunka aad iyo aad bay u badan tahay ilaahay nama soo gaarsiiyo waxa liibiya ka dhacay waan, waan maqlaynay waxa maroko ka dhacay waan maqlaynay oo dalal waxa weeye hadda muslimiin badan ay degan tahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay annaga ilaahay nama intixaamin barwaaqo ayaan ku jirnaa beerihii waa ay noo baxeen badarkii waa uu saaran yahay kuwa waa la soo goostay insha allahu tacaala waxaan idinkula dardaarmayaa cibaadada ilaahay ku dadaala ilaahay subxaanahu watacaala isku xira qofka ilaahay isku xiray cid kale uma baahna yaa dhulkiinana tabcada ilaahayna waxa weeye ku xirnaada ilaahay subxaana wa tacaalana hala baryo walow ana ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min assamaa wa allaw istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum anqadaqan haddaad toosnaataan oo alla aad ka baqdaan ilaahay barakaadka cirka iyo dhulka waa idiin furaya barwaaqana waad helaysaan waadna ka maarmaysaan cadowga iyo waxyaabaha uu ku baaqayo sidaan ka warqabnaba xerooyinkii oo dhan waxay yidhaahdeen waa la furay ha la soo ordo waxa uu xerooyinka lasoo buuxiyo waxa la doonaya waa wax dhulkiina in laydinka barakiciyo oo aad cadowga ilaahay gaalo aad u gacan horsataan ilaahay idinma bado ilaahay gaalo idinma bado adoo gaajo ugu dhinta dhulkaaga ayaa dhaanta intaad gaal waxaweed magan u noqon lahayd ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ha lagu dadaalo barashadeeda diinta ilaahayna koryeelideedana aan ka wada qayb qaadanno ilaahay subxaana wa tacaalana baryadiisa aan ku dadaalno dhulkanagana aan tabcanno haadaa wabilaahi towfiiq
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan maanta waxaa ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada booliiska iyo sidoo kale dadka degan xaafad ka tirsan magaaladaas kaasi oo ka dhashay dadweynaha oo diidanaa in dhulalkooda xoog looga qaato mid ka mid ah dadkii goobtaasi ka agdhowaa ayaa ka waramaya se wuxuu dhaceen waxaan ka shaqaynayay magaalada markaa mar dambana miday meesha dee wi- dhibaatooyinkii wixii markii wixii meesha lagu dhaawacayo wixii ka dhacayba ayagoo hor dhammaadeen oo dadkuun meesha ay qaylinayaan deetana dadkii meesha joog waxay ugu dhaadeen waxaa lagu dhaawacay hal qof baa lagu dhaawacay dhibaatada soo xoogan may gaadhin meesha meesha dad shacab baa lahaa kadibna waa la iibiyey kadibna een, iibkii la iibiyey ayay dadku diideen baa laigu dhaadeen ka mudaaharaadeen askarta waxa meesha- meesha waxaa ku dhow xaaradoodii baa ku dhow dabadeed tana markay malaha arkeen rabshadiiyo dee meeshii in la qaylinayo tayro lagu gubay ayuunbay askartuna yimaadeenoo dadka kale fadhiisiiyunbay siraadeeno dee dabadeed tana dadka malaha dhagaxanyo wax ku tuuray deetana saalaasigeed malaha qof dadka ka mid a ayaabay waxaa la yidhahda ku dhufteen rasaas deetana inan bay ku dhacday inan bay dhaawacday intaasun baan wax xaqiijina waxay kaga dhacday baa lagu yidhahday keliday kaga dhacday xabaddu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan isla soo gaarnay maamulka puntland weli wuxuu la daalaadhacayaa khilaafkii ka dhashay dhanka doorashada xubno ka tirsan mucaaradka ayaa maamulkaasi waxay ku eedeynayaan in uu gabay howlihii loo egmaday maamulkaasina xaalad halis ah ay geliyeen haddii ay ahaan lahayd amniga dhaqaalaha iyo sidoo kale dhanka bulshada wasiirkii hore ee maaliyadda maamulkaasi haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka puntland ayaa goob fagaara ah oo uu taageerayaashiisa kula hadlayay wuxuu yidhi madaxweynaha maamulkaasi waxaa la gudboon inuu hadda isgarto ka hor inta aysan iman xilli aan amarkiisa la qaadanaynin
waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo duruufaha iyo xaaladda maanta puntland ku sugan tahay waad ogtihiinoo waad garanaysaan oo waa joogtaan waa isxusuusinaynaa oo keliya walaalayaal xaalad adag bay maanta puntland ku sugan tahay marka laga fiiriyo dhinaca amniga marka laga fiiriyo dhinaca bulshada marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha marka laga fiiriyo dhinaca marxaladda hadda dalku marayo aad iyo aad bay u hoosaysaa waxaad ka ururaysaan xaaladda amniga dalku meesha uu marayo in magaalada caasimadda ca- ganacsiga ee boosaaso waxa ka tagan aad og tihiin in shirkadihii lacagta bixin jiray canshuurta ah oo kuwii ugu qiimo badnaayo wasaaradda maaliyaddu shahaadooyinka siin jirtay la gubay waxaad og tihiin inaan dawladdu xitaa aysan ka tacsiyeyn waxaad og tihiin amniga magaalada boosaaso waxaad og tihiin xaaladda ka taagan magaalada gaalkacyo oo dadkii walaalaha ahaa iyo xaaladda ka taagan oo qabaa'ilka isdilka ah waxaad og tihiin amnixumada caasimadda ka jirta waxaasoo dhan dawlad dawladnimada oo gaabisay baa keentay maamulka hadda ah oo ka leexday hoggaankii dawladnimada ayaa gaabiyey waxaad og tihiin duruufaha haysta shaqaalaha dawladda duruufaha haysta ciidamada dawladda puntland waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen dawladda oo ka leexatay barnaamijkii dawladnimada oo u leexatay barnaamij cusub oo u gaar ah madaxweynaha walaalayaal ciidamada dawladda iyo shaqaalaha dawladdu mushaahar ma qaadan muddo tiro badan amniguna wuxuu sugnaa marka dadku xuquuqdooda helo waxaan ka xumahay inay mushaharooyinkoodii muddo tiro badan waayaan waxaan ka xumahay aad ooga xumahay oo qalbigayga taabatay in askari ka mida ciidamada dawladda uu shalay lahaa caday baan gadayaa waxaan leennahay madaxweynaha dawladda puntland siciid cabdulaahi deni waxaan leennahay wakhti yar baa kuu dhiman madaxweyne waxaa dhici doona wakhti aan waxba lagu weyddiinayn hadda waxaa karaamada ku leedahay waxaa sha- maanta karaamo ku leedahay oo sharaf ku leedahay wakhtiga kuu dhiman waxaad og tahay madaxweyne dalka meeshaa gaadhsiisay magaalada caasimadda ee boosaaso waxay leedahay laba laba maamul laba guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen doorashadii aad wadday halkaasay ku soo ururdhay madaxweyne waxaan ku leennahay u soo noqo u soo noqo sharciga inta wakhtigaagu soconayo inta wax lagaa dhegaysanayo
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa igala qayb galay maxamed cali iyo muxsin kana mid laba intaan dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي